su-aasha shanaad hal maa yaquumu bihi اjamaacaat islamiya carabi iyaduna hal maa yaquumu bihi jamacat islamiyatu fi suuriya wاlciraaq wa gayrihima yuctabaru jihaada walimaada yani waxaan ay samaynayaan jamaacaadkan jooga suuriya iyo ciraaq jihaad ma la dhihi karaa sababtun marka maxay tahay jihaadku waa maaragtay cibaado oo maaragtay sharcigu alla uu nagu waajibiyey cibaado walbana waxay leedahay shuruud bay leedahay marka qofkii yiraahda qofkii yiraahda matalan waxaan dukanayaa weesa la-aan salaadaas ma ka ansaxaysaa ka ansix mayso sidoo kale qofkii yiraahda waxaan jihaadayaa iyadoon shuruudii la helin dee isagana maaragtay waxba ka ansixi maayaan ilaa iyo labaatan kooxood inay yihiin baa la sheegay matalan dadka suuriya jooga jihaadkuna waa inuu maaragtay miro fiican dhalo oo jihaadkii muslimka la oqon jiray waktigii rasuulka sal alla alay slama iyo waktiga khulafaa raashidiin iyo waktiga aimada islaamka ay jireen iyo madaxdii saxda ahayd jihaad la yaqaana buu ahaa oo meel loo raaca leh oo maaragtay awooddiina ay maaragtay jirto dadka lala diriraayana maaragtay dad mucayan oo la yaqaana ay yihiin laakiinse hadda mid ka socdaahi waa maaragtay runtii mid fitna lagu sheegi karo waa kaasaa muslimka aada loo laayaa waana khawaarij baana maaragtay ka buuxda oo xoog ku leh marka meelaha dee jihaadkaasi wax noocaasoo kale ama dagaalka noocaasoo kale ah dee jihaad wax lagu yirahda ma jirto sababtoo ah maslaxadii laga rabay muslimku ay uga baahnaayeenna ka xasili mayso shuruudii jihaadkooda maaragtay saxda ahaydna meeshii maaragtay kama jirto fitnana waa xaasilo waa la islaayaa oo afarlaatanka saac muslimka muslimkii baa dhexdoodii ka dagaalamaya marka muslimku inay waaxid ahaadaan baa loo baahnaa oo maaragtay jihaadka shuruuddiisii waa nu imaan doonaa waa unu imaan doonaa haddii ala yihahdo waa inuu imaam u yeeraa oo ay dadkii meel u wada jeedaan oo xooggooda isu geeyaan dadkii maaragtay ahlucilmiga ahaana ay la tashadaan marka lama dhihi karo wax meesha ka jira waa jihaad ee waa fitno iyo muslimkii oo lala goynaayo iyo islaamkii oo sumcadiisi maaragtay la baabi'inaayo waxaas unbaa marka halkaa ka jira wabillahi towfiiq